Isbitaalka Sixageed ee magaalada Beledweyne ayaa bilaabay diiwaangelinta hooyooyinka uurka leh kuwaasi oo loo samayn doono baaritaanno qalliino lacag la'aan ah. Isbitaalka ayaa ugu talagalay adeegyadan lacag la'aanta ah inta u dhaxaysa shan iyo tobanka bishan ilaa kowda bisha soo socota inay ka faa'iidaystaan dadka danyarta ah ee ku nool magaalada Beledweyne. Agaasimaha guud ee Isbitaalka Sixageed, Dr. Maxamed Xuseen Soomaali ayaa ka warbixiyay adeegyada caafimaad ee lacag la'aanta ah ee uu isbitaalku siinayo hooyooyinka uurka leh ee magaalada Beledweyne.
Waxaan ogeysiinaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadweynaha ku nool gobolka Hiiraan iyo nawaaxigiisa gaar ahaan Beledweyne in isbitaalka laga bilaabo shan iyo tobanka bisha sagaalaad laba kun labaatan iyo afar ilaa laga gaaro kowda bisha tobanaad laba kun labaatan iyo afar in isbitaalka adeegiisa dhalmada iyo qalliinka hooyada uurka leh uu yahay lacag la'aan annagoo ugu faa'iideyneyno munaasabadda sanad guuradii afaraad ee isbitaalka oo ahayd xilligii isbitaalka idibada loo aasay laba kun sagaal iyo toban bishii sagaalaad shan iyo tobankeeda waxaan leenahay markaas gacmo furan uga soo kusoo dhowaada waxaan insha allah adeega idiin wada qaban doona dhammaan dhakhaatiirta kala duwan isbitaalka oo ugu horeeyo doctor maxamed soomaali iyo doctoresa shayma yaxya waxaan leenahay insha allah welcome welcome with open hands fursadda iyo farxadda sanad guuradii afaraad ee isbitaalka saxageed kusoo dhowaada adeega insha allah